الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الإخوة الكرام habeenkii labaad oo xidhiir ah ayay inoo socdaan dersiyadii nadwadii sideedaad ee ciwaankeedu ahaa asmat sumaal min manduuri islaamiyin ee ka dhacaysay masjidka rawda ee magaalada boosaaso caawa dersigayna ku qoran waa sida aada jadwalka ku aragteen tadakhulaat alajnabiya fi sumaal taariikhan wa aahaaran macnuhu waa faragelinta shisheeye ee soomaaliya taariikh ahaan iyo saameyn ahaan waxa ay soomaaliya ku saamaysay ee ay ku samaysay weeye waxaa u diyaara darsigaas inu caaweyna siiyo akh sheekh axmed cabdisamed insha allahu asaga ayaan kusoo dhaweynayaa mulaaxado yar ayaan ka horumarinayaa waxa weeye su-aalaha sida aada ku arki doontaan jadwalka masaajidka hareerihiisa ku dhegan ama meelo fara badan aada ku arki kadhaan duruustii way socotaa sidaa darteed darsi ama hameyn dambe imaanaya ama hameenka ku-xiga soo socda in su-aalihiisii caawa aada soo qadimtaan looma baahna waxaa labaahidu ay tahay su-aalaha in duruustooda lala sugo oo su-aal haddee weydiin lahayd inay darsiga ku jirto ayaa suurtagala marka mawaadiicda su-aalaha khuseeya su-aaluhu ha u bateen haddii alla idmo waa mulaaxado weeye su-aalihii xalay iyo lasoo qadimay ka muuqanaysay insha allahu sida ayay inoo ahaanaysaa sidii jadwalku inoo ahaa darsigu wuxuu soconayaa hal saac kadibna waxaynu qaadan doonaa fataawigii culummadu ay ka jawaabayseen su-aalaha aada soo gudbiseen kadibna cisho ayaynu tukan doonaa haddii alla idmo dhammaan dadka muslimiinta ee meelaha faraha badan ka dhegaysanaya nadwadan gaar ahaan kuwa ku nool goboladan waxaan u sheegaynaa idaacadda alxikma meel kastay ku taallo idaacadda s b c horseed codka nabadda dhammaan idaacadahaasi waa lagala socdaa muxaadaradan iyo meelo fara badan oo kale oo idaacad isgaarsiinta goolis ay u fududaysay inay dadka ka dhegaystaan oo ay teleefono kuus kaga kaga dhegaysanayaan insha allah waxaan kusoo dhaweynayaa af sheekh axmed cabdisamed falyatafadal mashkuura إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويصلح يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوتي الكرام انتينا gudagelin taariikhda faragelinaha shisheeye ee soomaalida iyo raadadka faragelinahaas ay inooga tageen waxaynu isweydiinaynaa waxa uu yahay ama ay tahay faragelinta laga hadlayo oo loo jeedo maxayse tahay ujeedooyinka la inoo soo faragelinayo oo dadkayna faragelinaya ay naga leeyihiin maxayse tahay ujeeddada aynu uga hadlayno faragelinta la inagu sameeyey yaraadkeeda ugu horeyn cid walibaa way ka dharagsan tahay oo uma baahna in la sheego in faragelin badan ila inagu sameeyey horay iyo gadaalba waxa kale ee ay tahay inaynu isweydiino waxa weeye nooca faragelinta aynu ka hadlayno waxaynu u jeednaa duulaanka ballaaran ee ay ummadda muslimiinta ah ku soo qaadeen isbahaysiga dowladaha nasraaniyada haysta ama kirishtaanka ah iyo yuhuudda oo kaashanaya quwadaha sharka ee dunida ka jira duulaankaas oo ku socda ummadda muslimka ah iyo diinteeda meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin duulaankaas oo aan waqti gaara lahayn ee soconaya inta zamanku uu socdo duulaankaas oo dhinac walba oo nolosha ummadda muslimka ah huseeya taabanaya dhinacyada maskaxda iyo dadku say u fakarayaan waxa ay aaminsan yihiin ama ay caqiidaysan yihiin siday u dhaqmayaan bulsho ahaan dhaqaalahooda siyaasadooda nabadgelyadooda iyo milatari ahaan intaba waa loo faragelinaya meela laysu dhaafimayo maadaama aynu marka ummadda muslimka ah oo ballaaran qayb ka mida nahay oo weliba meel muhiimana kaga taalla dunida muslimka waxaynu ka waramaynaa oo hadalkeennu ku gaaban yahay qaybtaa soomaaliya ku jeeda si gaara darsigani wuxuu sida xuwaanka ku cad u abbaarayaa faragelinaha milatari iyo xilliyadii ay dhaceen iyo raadadka inooga tageen faragelinaha noocyo kale oo ka mida way inoo imanayaan oo gaar ahaan ay ka mid tahay midda xagga maskaxda iyo dhaqanka iyo caqiidada la iska faragelinayo oo darsi gaara loo khasiso ka dhabaadi waxa weeye ujeedooyinka la inoo faragelinayo maxay yihiin quwadaha ina soo faragelinaya waxyaaba isku waafaqsan yihiinna waa jiraan zaman kasta faragelintaasi ha timaado waxyaaba ay ku kala duwan yihiinna way jiraan waxaynuse ku soo koobaynaa dhowr qodob kan koowaadi waxa weeye in la joojiyo xamaarashada ama gurguurashada ama siqidda uu islaamku ku siqayo dhinaca cumqiga ama ubuucda qaaradda africa islaamkaas oo ka imanaya dhinaca bariga oo bulshada soomaalidu ay ka mid tahay kuwa ugu muhiimsanee degan in la joojiyo ahdaafta waa ka mid waxaa kale oo ka mida in la samata bixiyo aqaliyada kirishtaanka ah ee ku nool bariga africa oo muslimiintu ay dhinac walba ka xigaan inta badan dadkaas oo iyagana la taageero dadka muslimiinta ah oo soomaalidu ugu muhiimsan tahay oo bariga africa ku noola lagu soo duulo si awoodooda hoos loogu dhigo waxaa lagu dari karaa in laysku dayo shacbigan soomaaliyeed ee muslimka in diintiisa laga leexiyo si nabadgelyo ah ama si xooga kii hadba suurogala waxaa afar lagaga dhigi karaa hunguriga quwadaha inagu soo duulaya ka haya mawqica istaraatiijiga ah ee soomaaliya ay dhacdo oo xalay aada maqlayseen iyo waxa dhexdiisa ku jira baddiisa iyo barigiisa oo tarawaad ilaahiya ah oo cid waliba ay ku soo qamaamayso waxaa lagu dari karaa ahdaafta dadaalka iyo doonista xabashidu ay ku doonaysay muddo dheer inay qaadato ama dhulkeeda ku darsato dhulka soomaalida ama ay ku dhulfidsato waa ka mid asbaabaha lainoogu soo duulayay ama ujeedooyinka duulaankaas waxaa ka mid ah cabsida laga qabo in baraaruga islaamka ee caalamalislaami xiliyadan dambe ka curtay uu aada u xoogaysto cabsi laga qabo oo kadibna bulshada soomaaliyeed oo islaamkeedii fahantay oo ku dhegan oo ku dhaqanta oo isku duuban inay noqoto awood markaas wax yeeli karta dowladaha dariska ah iyo sida ay sheegeen inay cabsi ka qabaan inay soomaaliya noqoto meel ay isku aruursadaan ama ay ka ambaqaadaan waxay ugu yeereen irhaabiyiinta arrinta saddexaad waxa weeye maxaynu uga hadlaynaa faragelinta shisheeye ee lagu sameeyey soomaaliya iyo caadadkeeda sideeda ahaanba taariikhda iyo dhacdooyinka lasoo maray in laga hadlo oo la darso xaqaa'iqooda la fahmo iyo sababaha keenay iyo natiijooyinka ka dhashay waxay muhiim u yihiin in wakhtiga la joogo la fahmo mustaqbalkana la odoroso oo si fiican loogu diyaargaroobo waxaynu kaloo uga hadlaynaa inaynu adkayno oo muujino inuu jiro cadow joogto ah oo duulaanku addiinteenna iyo adduunyadeenna wakti kasta iyo meel walba inaynu ogaano waxa uu yahay cadowgaasi habka uu inoola dagaalamayo iyo habka aynu uga hortegi karno taasaana inoo sahlaysa in aynu awoodeenna oo dhan u jihayno saynu uga hortegi lahayn duulaankaas inagu soo socda silamar ahaantaa awoodda aynu ku isticmaalayno inaynu inagu isku baabi'ino ama wax isku yeelayno inaynu cidda inagoo dhan inoo socota isaga celinona in la fahmabay arin karta mid kale waxa weeye inaynu doonayno inaynu zuulino oo tirtirno raadadka duulaanka ama faragelinta shisheeye ay inooga tageen ee xumaa iyo inaynu isku dayno admadii ayna geliyeen duulaamadaas inaan ka dhex baxno isku daygeeda na hordhaacday u tahay waxa kale oo aynu uga hadlaynaa inaynu ka ilaalino bulshadeenna kana tallaallo inay noqdaan dad in la farageliyo ama la addoonsado u diyaar ah inaynu xoojinno difaacooda daatiga ah oo ay isaga difaacayaan faragelinta shisheeye intaa kadib waxaa fiiro gaara ah darsigan marka aynu ajnabi ka hadlayno inaynaan uga jeedin quwadihii ama awoodihii muslimiinta ahaa ee qaybo ka mida soomaaliya xukumay sidii turkigii cumaaniyiintii iyo masaaridii
taariikhda iyo raadka faragelinta shisheeye ay ka tagtay oo ahaa waxaa darsigu u caqidnaa waxaynu ka bilaabaynaa faragelintii boortaqiiska ay ku sameeyeen dhulka soomaaliya bilowgii qarnigii lixiyo tobnaad waxay ku soo duuleen nimankaa boortaqiiska ah lix magaalo oo xeebaha soomaaliya ku yaalay oo baraawe iyo xamar iyo xaafuun iyo gardafuuy iyo berbere iyo zaylaca sidii a darsiga doctoorka ka maqlayseen waxayna ka mid ahay duulaankaasi ama uu qayb ka ahaa olole ballaaran oo boortaqiisku ay duulaan ugu soo qaadeen dhul xeebaha bariga africa ay ka mid yihiin badweynta indiya iyo khaliijka iyo dhulkaasoo dhan ay doonayeen inay ku qabsadaan waxa kale oo iyaduna ciidamada boortaqiisku ay tageen dekada musawac iyaga oo u socda inay u hiiliyaan ama u gurmadaan dowladdii xabashida dagaalkii ay kula jirtay muslimiinta dhulka markaa dowladdii la odhan jiray cadal taasoo ka dambaysay qayladhaan ay xabashadu u dirsatay baabihii kirishtaanka iyo boqorkii boortaqiiska oo markaa ninkii boqorka aha uu dalabkoodii yeelay ninkii hindiya u joogayna uu ku amray inuu ciidamo u diro xoog leh si ay ugu hiiliyaan xabashida wuxuuna ahaa ciidankaasi ciidan yurub ay leedahay ugu horreeya oo dhulkaas soo gala duulaankaas waxaa ka qayb galay dad kale oo iyaguna ah irsaaliya ama docfo katoliig ah baa dagaaladaa kala qayb galay mudday socdeen dagaaladaasi ugu dambaynti gaaladana jabo badan ay gaareen ugu dambayntiina lagu dilay imaamkii muslimiinta axmed guray ah
duulaankaas ujeeddadiisu waxay ahayd inay burburiyaan boortaqiisku awoodda muslimiinta ee xeebaha taalay si ay uga qaataan muslimiinta ganacsigii waxyaabaha tawaabisha la yidhaahdo oo cuntada lagu wanaajiyo oo ay carabta ugala wareegaan si ay u qabsadaan guud ahaan ganacsiga badweynta indiya si ay u ammaangeliyaan wadooyinka badeed ee isku xira yurub iyo aasiya oo ganacsigu dabcan iyo isu socodka kaleba u marayey waxaa kaloo ka mid ahaa duulaankaas asbaabtiisa ama ujeedooyinkiisa ay ugu hiliyaan dowladda etoobiya oo ay isku diinta ahaayeen oo u qaylo dhaansatay sila mar ahaantaas ay ka helaan dhulka daakhilka ku yaalla meel ay cagaha dhigtaan raadka ka dhashay ama raadadka uu ka tegey duulaankaasi waxaa laga xusi karaa in la burburiyey magaalooyinka ah xeebaha ku yaalay oo la guday dadkoodii la qafiyey qaarna la laayey waxaa kale oo ka dhashay duulaamadaas ay ku guulaysteen boortaqiisku inay muddo iyagu ka odayeeyaan badweynta indiya iyo khaliijka carbeed iyo badda cas muddo inay iyagu odayaal ka ahaadaan ilaa ay ugu dambayntii cumaaniyiintu ka jafeen arrinta kale oo ka dhalata waxay ahayd inuu hakaday faafidii iyo horu socodkii islaamku uu mandiqadaas ku faafayo oo uu shishay usii gudbayey baa joogsaday baa ka dhalatay arrinta kaleo afraadi waxa weeye inay bilaabatay hoosi dhacii dowladda muslimka ahayd ee ka jirtay dhulkaas isla mar ahaantaas ay sare u soo kacdo dowladdii xabashida ahayd oo awal inta badan laga taagroona arrinta kale waxay ahayd in awooddii islaamku uu ku lahaa dhulka muslimiintu ay degan yihiin ee qarnil afriqi in ay soo gabaabsaday iyadoo xataa muslimiintii ay joogaan in awooddoodii ay meesha ka baxday maxaa yeelay xabashidii ayaa qabsatay dhulkii iyo dadkiiba oo hiilkaas ay nimankaasi u hiiliyeen aawadeed bay ku qabsadeen marka laga reeba dhulka soomaaliyeed oo ugu dambayntiina xabashadu ay qayb goosatay waxaa kaloo ka dhashay in uu dacfi ku dhaco isku xirnaantii iyo fariirkii ka dhexeeya muslimiinta bariga africa ama geeska africa oo sababtu ay tahay wixii isku xireeyey ama maamulkii kulminayey muslimiintaas oo go-ay darteed ayaa waxaa hoos u dhacay fariirkii iyo isku duubnidii dadka muslimiinta ka dhexeeyey qaybta labaad oo aan soo qaadayno waxa weeye oo faragelinta ahi waa faragelintii gumaystayaashii yurub ay dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ay ku qabsadeen iyadoo ka mida dhul badan oo ay nimankaasi qabsadeen oo dunida ku yaalla gaar ahaan africa faransiiska iyo ingiriiska iyo talyaaniga hayeen xoogga waddanka soomaaliya qaybsaday oo faransiisku uu qaatay dhulka xeebta ah ee jibuuti loo yaqaan iminka talyaaniga oo qaatay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo dhulkan hadda bariga loo yaqaano uu markaa ka mid ahaa ingiriiska oo asagu qabsaday dhul ballaaran oo aan ka tilmaamayno dhulka hadda loo yaqaano somalilan ingiriisku ula baxay dhulka soomaali galbeed iyo gobolka kale ee la yidhahdo n f d oo iminka kenya isagana ay haysato dhulkaas oo dhan ingiriisku isagaa isku haystay ugu dambayntiina ingiriisku wuxuu ku wareejiyey dowladda etoobiya hara kun sideed boqol iyo sagaashan iyo toddobadii gobolka ugaadeeriyana afartan iyo sideedii dhulkan hawd loo yaqaano konton iyo afartii nfdna lixdan iyo saddexdii raadadka ka dhashay duulaankaas ay gumaystayaasha yurub soo qaadeen waxaan ka sheegi karnaa gumaysi toos ah oo dhulkii iyo dadkii soomaaliyeed uu ku dhacay oo madax bannaanidoodii ay luntay taasoo ay wehelisay dadkii in la dhibay oo la duleeyey oo la qaharay arrinta labaadi waxa weeye inay gumaystayaashu ka takhalluseen oy burburiyeen maamulladii maxalliga ahaa ee soomaalidu lahayd oo ay maamullo
ixtilaalku u wata ku bedeleen si ay u jaraan ama u daciifiyaan xiriirka u dhaxeeya bulshada iyo hoggaankoodii taqliidiga ahaa arrinta saddexaad waxa weeye inay huriyeen loolankii u dhaxeeyey bulshada soomaaliyeed ama ay iyagu qaar horla abuureen ha noqdo mid gobolaysi ah mid qabiil dariiqooyin diineed tusaale waxaa ka noqon kara qabaa'ilka cid walba way og tahay iyo sida la isaga hor keeneen dariiqadii qaadiriyadu ay u adeegsadeen la dagaalanka dariiqadii saarifiyada oo gumaysiga ka soo horjeeday waxaa looga jeeday isku dirkaas in laga hortago bulshadu inay isku duubanto oo midowdo iyo in la dheereeyo waktiga gumaysiga xabashiduna may ahayn siyaasadan hadda la inagu wado oo dadka in la qaybqaybiyo oo madaxa laysku dhufto oo laysku laayo ahe odayaashaasaa uga horreeyey oo carada soo geliyey raadka afraadi waxa weeye gumaysi xagga thaqaafadda iyo fikriga ah gaar ahaan dadkii u shaqeeyey nimankaa gumaystayaasha ah iyo dadkii wax ka bartay waxaa laga soo qaadi karaa saamaynta ay caqiidada iyo mafaahiimta dadka ku yeesheen masalan dadku inay ku qancaan nidaamka la isku xukumo ee dimuqraadiyada ahi inuu ka wanaagsan yahay kuwa kale in garsoorka wadciga ah oo axkaam wadciga dadka loogu garsooraa isaguna uu fiican yahay in dadka ku gumaysta weli loo hayo ama xiriir ama kalgacayl cidda ka soo horjeedana la noco in tabaciyada iyo dabagalka ama ama maxaan ku idhaahdaa imacannimada loo arko inay tahay horumar iyo xabaarad islaamka iyo ku-dheganaantiisuna ay tahay takhalluf iyo dibudhac iyo dibusocodnimo iyo rajciyo waxaa kaloo ka mida dadku habka ay u fakerayeen iyo habka ay u noolaayeen in la inaga saameeyey oo dadku ahdaaftii ama ujeedooyinkay nolosha ka lahaayeen ay wax iska bedelaan qaarkood ihtimaamaadkoodii iyo wixii ku weynaa oo wax iska bedelaan waxyaabaha la muhiimka ah oo say u kala horreeyeen ay isbedelaan inay wax iska bedelaan dadku habkay u noolaayeen say u soconayaan say u cunayaan say u cabayaan say u hadlayaan say u labisanayaan xataa say u dhaqdhaqaaqayaan waxbaa dadka iska bedelay nin garabka nuuxnuuxiyo iyo nin si kala yeelaba waxa kale oo bulshadii la geliyey inay kororto ruuxda maadiga ah inay mujtamaca kusoo kororto oo wax walba laga eego maxaan ka helayaa waxaa la dhihi karaa innaga oo ka mida bulshooyinka ugu sahlan xagga saamaynta gumaysigu sameeyey haddana mararka qaarkood dadku isay u fakaraan gaar ahaan dadkii dadkaasi ay waxbareen ama u shaqayn jiray waxaa la yidhi nin doqonaa jiro oo la ohan jiray habanaqa habanaqa doqonnimada inta ka badatay buu is aqoon waayayaa mararka qaarkood marka waxaa la yidhi luquntaa waxaa loogu xiray kuul ama wax la mida oo uu isku garto inuu ninkii hebel ahayahay markaasaasoo mid walaalkiisii ma isagoo hurduu kala baxay bahashii buu gashaday wuu marka wuxuu baa isaga darmaday wuxuu yidhi marka yaa akhi idaa anta ana faman yakunu ana adigu haddaad anigii noqotay aniganina yaa noqonaya leanna wuxuu isku yaqaanay bahashan halkan ugu jirta bahashii nin baa gashaday marka asagii kaasuu noqday kanaan bahasha qabin iminka muxuu noqonayaa wuu la yaabay walaalkiisuu weydiiyey marka inagu waxaan dhihi karnaa hadda sida la isugu ekaaday weliba inagu waxaana dadka dadka u rooneen yaa ikhwaan idaa naxnu antum faman yakunu antum waxay macnuhu noqonayaa walaalayaalow haddaan annagu idinkii noqonay idinkii yaa noqonaya yacni waxaad ahaydeen saa u fakerayseen saa u dhaqmayseen waxaa aaminsaneen wuxuudan la fiicnaa haddaanu annagu intii oo dhan qaadan oo annagu aan idinkii noqonay idinkiina yaa noqonaya saasay su-aashu marka isu bedeli karta wasaa'ilka ama waxyaabahay u adeegsadeen inay dadka wax ka bedelaan waxaa ka mida waxbarashada guud ahaan gaar ahaan luqadaha dadka in la baro ay gumaystayaashu lahaayeen oo luqadu waxay xambaarsan tahay dadkaasi wixii ay lahaayeen oo caqiide ah oo mafaahiima oo akhlaaqa oo caado ah waxay kaloo adeegsadeen irsaaliyaadkii ama doctooyinkii dadka gaalaysiinayo tansiiriga ahaa wasaa'il badan oo iclaamku ka mid yahay oo ay ka mid yahay dalxiisku oo uu ka mid yahay saaxiibtinimada oo ay ka mid tahay cilmi baarista waxyaabo tiro badan baa waxaan loo adeegsada waxaa lagu dari karaa isku dayga xabashadu ay dad badan oo muslimiina xoog iyo khasab ku gaalaysiisay oo ku kirishtaamaysay ciddii diidaynaysa dawladana ay markaa ku xasuuqayso waxaa lagu dari karaa naafaarta ka dhalatay in la joojiyo ee soomaalidu gelitaankii ay gelayeen ama ay ku siqayeen gudaha qaaradda africa waxaa laga eriyey dhulkii ay markaa deganaayeen qaar ka mida qaar kale waxaa la khafiifiyey oo la taxjiimiyey joogitaankoodii iyo awooddii ay ku lahaayeen waxaa la ii wariyey ingiriisku soomaalida inay soo celiyeen dhinaca kenya dhulkii ay galeen oo ay degeen laga soo celiyey oo xad loo dhigay waxaa kale oo iyadana ay sameeyeen markay doonayeen inay ku wareejiyaan gobolka n f d kenya lixdii degmo oo gobolkaasi uu ka koobnaa saddexna soomaalida gaar u degtay u degaysay qaarna shuquub kale oo aan isu yaro egnahay oo markaa inay soomaaliya soo raacaan doonayaa la deganaa marka saddexdii degmoo kale waa ka soo jafeen dadkii gobonnimada raadinayey marsabes iyo sielow iyo maxaa la yidhahdaa mooyaale waxaa lagu dari karaa in dhulkii la qaybiyey waa raadadka uu gumaysigaasi ka tegay soomaaliyeed oo dhowr qolo laga dhigay saan soo sheegnay ilaa shan oo markaasi ay ka sii dhalatay inay daciifto awooddii bulshada soomaaliyeed oo keenaysa markaa in dadka la deriska ah ay ka awood roonaadaan in dhaqankooda iyo haqaafadoodu ay kala bedelaato maxaa yeelay dadka gumaysanayaa kala duwan oo ay ku saamoobayaan in qaybo ka mida lagu reebay gacanta gumaysiga gaar ahaan etoobiya iyo kenya oo soomaali galbeed iyo naf gacantooda ay ku harsanayd iyo bulshadaas dadyawga ka faraha badan oo ka diinta duwan la raaciyey oo loo dhigayey in marka lagu milo oo lagu bedelo waxaa kale oo raadadka ka dhashay ka mida loolanka xagga xuduudda ee joogtada ah ee dhex maray soomaaliya iyo dowladihii la deriska ahaa oo dhulkooda qaar la siiyey waxaa kale oo ka dhashay inay isbahaysi samaystaan dowladihii soomaalida dhulkooda la siiyey ooina la deriska ahaa oo kenya iyo etoobiya ahaa oo ay iyagu isu kaashadaan ka hortagga soomaalida iyagoo weliba kaashanaya dadka ay isku diinta iyo isku siyaasadaha ahaayeen ee africa ama dibaddeeda degan waxaa lagu dari karaa inay nimankaasi diyaariyeen hadday dadka iyo dalka soomaaliyeed isaga dhexbaxaan inay dad afkaartoodii iyo dhaqankoodii xambaarsan maamulka iyo talada ay qabtaan inay dad sidaa u diyaariyeenna waa lagu dari karaa faragelinta saddexaad waxa weeye dagaalkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo afartii ay xabashadu ku soo qaaday soomaaliya madila dagaalkaa dhex maray soomaaliya etoobiya xilligaas ujeeddadiisu waxay ahayd in lagu cadaadiyo soomaalida ama lagu khasbo inay joojiso kaalmadii ay u fidinaysay kacdoon soomaali galbeed iyo n f d markii ay xorowday dhulkii ay isugu baxshay jamhuuriyadda soomaaliya iyaga oo markaa dalbanayey inay ka xoroobaan gumaysigaa gacanta loo geliyey oo ay walaalahood ku biiraan raadadka ka dhashay waxaa ka mid ahaa in la qanciyey kacdoonkii shacbiga ahaa oo doonayey inay xoroobaan ayna dib u dhacdo doonistii soomaalidaasi ay doonaysay inay xoroobaan walaalahood ku biiraan in dowladahaasi labada ahi ay sameeyaan xasuuq ay shacbigii soomaaliyeed ku sameeyeen si ay u damiyaan kacdoonkooda waxaa kale oo ka dhashay inay isbahaysi istraatiijiya samaystaan etoobiya iyo kenya oo ay isaga kaashanayaan ruuxdii bulshada soomaaliyeed kadib markii ay dowladdii dowladaha africa ugu cariiqsanayd oo ciidamadeedu intaa soo jireen ay la dagaalameen oo ay iska caabiyeen in bulshada mooralkeedu dhinac ahaan kor usoo kacay dowladda soomaaliyeedna ay dareento khatarta kusoo wajahan ayna goosatay dowladdii iyo ciidamadeedii qalabka siday inay subeeyaan oo ay u diyaargaroobaan dagaalada soo socda sidaa darteed bay dowladdii soomaaliyeed siyaasadaheeda iyo xariiradeeda wax ka bedeshay si ay awood u samaysato faragelinta kale oo afraadi waxa weeye faragelintii dowladihii mucaskarka shuuciga ahi ay ku sameeyeen dagaalkii u dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya toddobaatan iyo toddoba toddobaatan iyo sideed ujeeddadiisuna ay ahayd in loo hiiliyo etoobiya la ilaaliyo jiritaankeeda lagana hortago inay dadka soomaaliyeed iyo muslimiinta kale ku hoos nooli ka xoroobaan raadadka dagaalkaas ka dhashay ama faragelintaa waxaa ka mida soomaaliya inay ka baxday mucaskarkii dowladihii shuuciga ahaa oo ay xagga iyo reer galbeedka u bayrto inuu jabo ciidankii xooga dalka soomaaliyeed oo uu dib u soo noqdo in dib loo gumaysto dhulkii soomaaliyeed ee la xoreeyey oo waxaa la yidhahdaa dhulkaa sagaashan ilaa sagaashan iyo shan gacanta etoobiya waa laga saaray marka in dib loo qabsadaa ka dhalatay in boqolaal kun oo dadkii soomaaliyeed iyo muslimiintii kale ee meeshaa deganayd inay ku soo qaxaan jamhuuriyadda iyagoo ka soo carabayay xasuuqa sugayey waxaa lagu dari karaa moralka iyo macnawiyaadka shacbiga soomaaliyeed oo oo daciifay iyo dumuuxaadkii iyo hankii ku jiray oo dib u noqday waxaa kale oo ka mid ahaa waxyaabaha ka dhashay xabashida oo iyada xidigeedu uu mar labaad qarni ifriqi uu kor u kacay oo ay noqotay dowlad asaasi ah markii uu dib u dhac ku yimid dowladdii soomaaliya iyo ciidankeedii arrinta toddobaadi waxa weeye inuu daciifay walaagii iyo ta'yiidkii shacbiga soomaaliyeed ugu hayay xukuumaddii jirtay iyo ciidamadii qalabka siday iyo shacbigu guud ahaan inay dhibsadaan awdaacdii wadanka hoos u socotay ee wadanka ka timid ayna bilaabato isku dayo dowladda in la inqilaabo iyo qabdadeeda in laga hoos baxo toddobadaas baa ka mida waxyaabaha ka dhashay ee duulaanka dowladaha reer barigu ay ku soo qaadeen soomaaliya ay ku farageliyeen iyagoo etoobiya u hireynayey ciidamada ugu badanna ay keentay dowladda cuuba farsamo yaqaanada iyo hogaanka in ay ahaayeen dowlado badan oo ruuska ugu horeeyo jarmalka bari ka mid yahay xataa dowlado carbeed ay ka qayb galeen oo yementii koonfureed indiya iyo ay ka mid yihiin arrinta toddobaad ama faragelinta toddobaadi waxa weeye faragelintii etoobiya oo markii ciidamadii ay dhulkaa ka soo baxeen aan joogsanayn sii socotay si loo burburiyo soomaaliya ama loogu khasbo waxyaabaha ay etoobiya ka doonaysay soomaaliya waxyaabaha arrintaa tusaya waxaa ka mida inuu duulaankii sii socday milatari ee soomaaliya ku socday oo ay etoobiya sii waday markay dhulkii ka soo baxday iyo in la xoojiyey duulaamadii cirka ee lagu hayay magaalooyinka soomaaliyeed ee ay ka mid ahaayeen hargeysa iyo boorama iyo berbera gaalkacyo galjagob dhuusamareeb magaalooyin aada u badan oo dhulka soomaaliyeed ayay si joogto ah dawladaha etoobiya u weerarayeen waxaa kale oo ay ciidamada etoobiya u wadeen siqashadii ay ku soo siqanayeen xagga magaalooyinka xuduudka xige ee soomaaliya oo xataa magaalooyinka xuduudka ku yaalla ay la dhacayeen madaafiic ay ku garaacayeen qaarkood ay burburiyeen dadkiina lagaba qaxiyey sida doolow iyo yeeb waa la raray midna dadkeedii waxaa loo raray magaalada la yidhaahdo rabdhuure oo waa degmadii yeeb midda kalena waxaa loo raray tuulo kale oo u dhaxaysa luuq iyo iyo maxaa la yidhaahdaa doolow oo la yidhaahdo geedweyne magaalooyinka qaarkoodna way iska garaacayeen sida buuraxawe iyo magaalooyin ay ka mid ahaayeen magaalooyinka qaarkood wayba qabsadeen waxaa ka mid ahaa galdogob iyo balambal iyo dogob iyo raadka ka dhashay markaa duulaamada etoobiya oo sida joogtada u socday waxaa ka mid ah in la aasaasay jabhadihii hubaysnaa ee soomaaliyeed si ay ula dagaalamaan xukuumaddii markaa jirtay jabhadahaas oo lagu dhisay ama loo dhisay si qabyaalada oo khaalis ah qabiil qabiil loo dhisay si ay weligood wax mutanaafira u ahaadaan oo kale aan in laysu keeni karin xataa hadday guulaystaan maxaa yeelay waa geeda kala duwan oo mid walba meel gaara lagu tallaalay oo aan geedka kale u imaan karin marha laysu keeni karin waxaa ka mid ahaa inay qabyaaladii iyo casabiyadeedii aad u soo laabatay weliba iyada oo la siyaasadeeyey oo ay midda kale shidaal kusii shubayeen dowladda iyo jabhadihii labaduba tacasubkaas qabyaalada ahaana wuxuu ahaa waxyaabihii ugu weynaa ee soomaalida burburiyey ilaa markii dambe ay farahaba arrintu ka baxday markii ay arrintii siyaasadda inta dhaaftay qabiil walba iyo kii la deganaa ay islaayeen xataa iyadoon siyaasad ahayn arrinta saddexaad waxa ahay dagaalo dhex maray dagaaladii ahliga ahay oo dhex maray dowladda iyo jabaabihii ama qabaa'ilkii dowladda taageersanaa iyo kuwii kasoo horjeeday kadibna kuwa aan siyaasadba ahayn ay ku darmadeen taasoo keentay in la burburiyo ama la gubo magaalooyin iyo tuulooyin badan oo dadkoodii ay qaxaan oo ama ay dowladdu qaxiso ama jabahaduhu ay qaxiyaan ama qabaa'ilkii isdilayey oo iyagu iskood isu dilayay ay dadka kala qaxiyaan waxaa kale oo raacay waddooyinkii oo la gooyey iyo amniga caamka ahaa oo faraha ka baxay arrinta afraadi waxay ahayd kala siibasho iyo ruqsaysasho iyo fakasho ciidamadii qalabka sugay ee soomaaliyeed yahay adigii dowladda iyo ardadii jaamacadaha iyo iskuullada oo dadkaasi ay meelo kale ama aadaan ama ay mucaaradada ku biiraan ay bilaabato markaa kadib in hay-adahaasina ay marka burburaan waxaa kale oo ka dhashay ee burbur xagga dhaqaalaha ah iyo mustawihii nolosha heerkii nolosha ee bulshada ama muwaadiniinta oo hoos u dhacay maxaa yeelay waxaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii waxaa bilowday xoolaha caamkaa in la boobo rishwo eef dalaayo oo dhan baa waddankii ku timid dhaqaala burbur baa marka ku yimid waxaa kale oo ka mid ahaa inay aada u soo korortay in dhulka soomaaliyeed laga cararo oo qof qofna dadku ay u fakadaan oo u dhoofaan si jamaaciyana dadku ay ugu qaxaan dibadda iyaga oo ka baqaya dowladda ama jabhadaha ka baqaya ama faqri ka cararaya waxaa kaloo ka dhashay inay dowladdu weyda mistaaqyadii iyo kalsoonidii bulshada ay ku haysatay awoodeedu ay ay arrinta gacanta ku haysay ay weydo in ay qabaa'ilkii iyo jabhadihii xoogsadaan dowladduna ay sidaa ku daciifto oo markaas dowladdii ay kala firdhato iyo bulshadii labaduba oo beledkii markaa aanu yeelan cid ilaalisa iyo cid u hadasha ay baaba'day difaacii dadka qofka muwaadinka ahi uu lahaa oo uu waxyaabaha khaladka ah iyo dulmiga iyo iska difaacayay albaabadii oo dhan inay u furmaan cid walba oo dan kale ama faragelinaysa dalkan waddankii iyo dadkiisiina jiro walba ay jiro u noqotay oo sidaa dowladdoodii ay ku burburtay dadkoodiina ku burburay waxaa kale oo aynu ku soo khatimaynaa qaybtaas burburkii dowladda oo aan jabhadihii samaysmay oo tirada badnaa aysan wax hala keenina ay sii kordhiyeen burburkii oo marka shacabkii oo dhan uu marka burburo xuruub ahli ah oo aan siyaasad xataa wax weyn ka ahayn ay dhulkii kasii qaraxdo oo isdil iyo isbaabi'in ay soo baxdo tirada dhimashada iyo dhaawaca iyo qaxa iyo maxaan ku idhaahdaa kufsiga iyo beladoo dhan ay corka isku shareerto ilaa afar jabhadood baa samaysmay intay dowladdu jirtay afartaba waxay ka soo duulayeen oo sayigu ahaa etoobiya waxaa ugu horreeyey jabhaddii s h d f jabhad walba waxaan sheegnay inay qabaylo mucayana matalaysay jabhadda s h d f qabaa'ilka majeerteen ayay ku abtirsanaysay waxaa ku xigay s l m qabaa'ilka isxaaq ayaa iyaguna lahaa xagga waqooyi waxaa ku xigay jabhaddii s b m oo qabaa'ilka ogaadeen ay samaysteen ama absame jabhaddii u s c oo qabaa'ilka hawiye ay samaysteen waa dad haddii ay israaci lahaayeen oo hal wax oo mucaarada ay samayn lahaayeen soomaali badankeedii iyo intii ugu muhiimsanayd weeye oo si dhib yar bay wax ku bedeli kari lahaayeen laakiin mid walba etoobiyaay gaar ugu xiran tahay iyaguna iskuma xira nin baa laga wariyey ka mid ahaa raggii jabhadahaas midood ka mid ahaa baa kiisii ku xanaaqay oo nacay soo mid kale uu ku biiray saa show qabiilkiisii maahayne wuxuu arkay iyadoo sirtii laga qarsanayo marka wuxuu yidhi bay yidhaahdeen war kuwo lacagta naga qarsadaanu ka soo tagnay kuwo lacagta iyo warkaba naga qarsanayaanu u nimid buu yidhi yacni mid walba waxay ahayd wax yara oo qoyska u xiran bal reere yowgii samaystay jifada ninka haysta baa baa jifo kasii noqotayoo kuwii kale waa ka wada carooday faragelinta lixaad oo aan soo qaadayno waxa weeye tii maraykanka iyo iyo isbahaysigii la socday ay ku sameeyeen soomaaliya dhammaadkii sanadkii sagaashan iyo labadii duulaan ballaaran bay maraykanku soo hogaamiyeen oo soo gaaray dhammaadkii sagaashan iyo labadii kuwa ugu horreeyey muqdisho ciidankaasi wuxuu ka koobnaa ilaa soddon iyo sideed kun oo askari oo sideed iyo labaatan ka mid ihi ay maraykan yihiin sagaal kun oo ka mid yihiin ay afar iyo labaatan dowladood oo kale ka socdaan ay sii dheeraayeen waxadaad fani ah oo farsamo yaqaana ah oo dhowr dowladeed oo kale ka socda ilaa sagaal magaalo oo koonfurta soomaaliya ku yaal bayna ciidamadaasi degeen jeedooyinka waxaa lagu soo koobi karaa duulaankaas uu lahaa ama ugu muhiimsanaa aanyeeyeen inay dhocoseeyaan dadaaladii ay dadka islaamiyiinta ay ugu jireen inay dowlad islaamiya sameeyaan xilligaas oo ururkii itixaad alislaami la oran jiray oo dhul ka mida dhulka soomaaliya haystay meelo ka mid ah meelo kale oo maraafiq muhiimana uu maamulayey arrintaasi qodob bay ahayd meelo badanna ay xarumo ciidan ku lahaayeen oo markaa la filayey bulshadu markay waxaan ka caajistay inay isu bedeli doono waddanku waddan dowlad islaamiya ay ka dhalato arrintaa waxaa caddaynaya ninkii robert oakley la oran jiray oo madaxda ka ahaa camaliyadaas wadahadal buu la galay madaxdii soomaalida oo laga magacaabay cali mahdi iyo maxamed abshir iyo maxamed faarax xaydiid iyo allahu lmustacaan cabdullaahi yuusuf wuxuu kala hadlay sida ay isugu kaashan lahaayeen la dagaalanka islaamiyiinta arrintaasi sabab bay ahayd waxa kale oo uu caddeeyey ninkii la oran jiray herman cohen oo wasiir khaarijiyaha maraykanka naaib uga ahaa arrimaha africa in ciidamadan caalamiga ahi ee soomaaliya yimidi ay yihiin warqad u socota cid walba oo mantiqada degan waxaa hadalkaa loo fasirayey inuu u socdo yemen oo cabsi ay ka qabeen inay wax ka dhashaan iyo suudaan waxaa kale oo hadaafta lagu sheegay in ay ka cabsi qabeen inay firaaqa siyaasiga ee soomaaliya ka jira islaamiyiintu u adeegsadaan inay khalkhal geliyaan degenaanshaha etoobiya iyo kenya weliba idinka og xilligaa inay etoobiya aada u taagdahay xoolaha caddaynaya duulaankan inuu diin ku lug lahaa waxaa ka mid ah booqashadii uu ku yimid waddanka odagii buush ahaa ee weynaa kii hadda ahaa dhalay iyada oo ay tahay ciidulmiilaadkooda ay ku beegan tahay marka askartii markuu la hadlay maraykanka ayada soomaaliya joogtay wuxuu ku yidhi hadalladiisii ku jiray askarta maraykanka waxay hayaan shaqo ilaahay dartiis abay hayaan buu yidhi waxaa ka mid ah ujeedooyinka oo lagu sheegay inay xoojiyaan nidaam alcaalam aljadiid waxay u baxsheen oo maraykanka u sahlayay inay adduunka oo dhan farageliyaan inahaasaan kaga gudbo laakiin waxyaaba badan baa laga sheeg sheegay raadadka ka dhashay inay hay-ado badan oo kuwa gargaarka loo yaqaano ah oo muslim iyo gaala ahiba waddanka yimaadeen oo ay kaalmo badan u keeneen bulsho soomaaliyeed oo aaday aada u baaba'day oo dhaqaala xumo iyo majaaco iyo abaaro ay ku dhaceen oo dadka lagu xabaalayey baabuuraa lagu gurayey markaa cagaf cagafyaa dadka lagu xabaalayo baaba iyo halaagga dhacay wadooyinkay dadku ku maydayeen iyo xoolahooduba dhibaatadaas markaa ilaahay fadligiis waxay ahayd wax lagaga baxay oo waxa ka dhashay ka mid ahayd in hubka laga qaaday dad badan oo soomaali ah hubka waa la burburiyey qaarna badda ayaa lagu shubay waxaa soomaaliya laga mamnuucay inay hub soo degsato waxaa dagaal ka dhex qaxay nimankii isbahaysiga ahaa waddanka kusoo duulay iyo ururkii u s c qaybtii uu hogaaminayey jenaraal maxamed faarax xaydiid markii ay khilaaf uu labadaa dhinac dhex maray tobanaan ciidamadii markaa isbahaysigaas oo maraykanku uu ka mid yahay ee la dilay iyaguna ay markaa si cunfila arrintaa uga jawaabeen oo ay boqolaal dad soomaaliyeeda laayeen kunayaallo ay qaxeen dhul badan iyo xoolo badanna ay burburiyeen waxyaabihii marka dagaaladaa kasii dhashay waxaa ka mid ahaa ciidamadaasi inay dalka isaga baxaan waxaa ka mid ahaa in dunida lagu qanciyey inaanay arrinta soomaaliya xal lahayn weliba iyagoo aan wax juhdiya ku bixin uuna caddeeyey ninkii madaxda ah inaanay shaqo ku lahayn waxaa ka mid ahaa arrinta soomaaliyeed xilligaa kadib maraykanku inay kula dhaqmeen laamubaalaad inaan la danayn iyo inaan wax ihtimaama la siin bal lagu ciqaabay in malafkoodii iyo taladoodii loo dhiibay etoobiya oo laguna fasaxay say doonto inay ka yeesho iyada oo adeegsanaysa munadamada igaad magaceeda maraykankuna uu sidaa raalli uga yahay duulaanka kale oo toddobaad oo aan soo qaadayno waxa weeye soo noqoshada duulaankii xabashida markii maraykanku ay baxeen kadib yacni aan iraahdo dowladda soomaaliyeed burburkeedii wuxuu ku soo beegmay dhicitaankii dowladdii mangisto khayle maryam madaxda ka ahaa etoobiya wax yaroo bila-abaa u dhexeeyey soomaaliya markay burburtay bila kadib ayaa xukuumaddaasina dhacday jabhaddii tigrayga oo tiibka elef la oran jiray baa marka qabsatay xukunkii gaaladuna ay la shaqayso jabhadihii kale ay mideeyeen oo tawfiiq u sameeyeen marka jabhaddaasi way taag darrayd xilligaas oo cid kale ma faragelin karin laakiin waxay ku guulaysatay inay dhulkii si xooga u qabsato intay soomaalidu iyadu dib usii baaba'aysay maxaa yeelay markay dowladda soomaaliyeed burburtay